anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha maamulka koonfur galbeed magaca golaha wasiirada magaca maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo shacabka ka soo jeeda gobolka saddexdan gobol ee uu ka array maamulka koonfur galbeed waxaan hambalyo iyo boogaadin halkan uga diraynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha ee dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo saaka subaxdii prime ministerkaasi oo lagu magacaabo muxuu ahaa xasan cali khayre prime ministerka cusub ee la magacaabay ee ay magacawday muxuu ahaa madaxweynaha uu magacaabay koonfur galbeed haddaan nahay xasan cali khayre sida aan warka warbixinta ku hayno taariikhdiisa nololeed markaan dib u raacnay nin aad waayo arag u ah dhalinyaro ah ee muddo badan dalal badan oo geeska africa iyo carabtaba ka soo shaqeeyey xagga samafalada ah aqoon fiican u leh shaqaalo badanna hore u soo maamulay kana mid ahaa dadka muxuu ahaa farakutiriska soomaaliyeed ee micnaha xagga ammaanada aada loogu tilmaamay marka waxaan leenahay magacaasi anoo ku hadlaya maamulka koonfur galbeed magaca muxuu ahaa shacabka magaca muxuu ahaa golaha wasiirada go-aankaasna hadda aan ku hadlayo waa go-aan shir maalinta khamiista ah isugu yimaadeen golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed shirkeennii caadiga ahaa ayaa golaha wasiirada waxay ku go-aamiyeen hambalyadaasi